sidee bay u eg yihiin warqadaha doorashada waxaa lagu siinayaa laba warqadood oo aad woodka ugu woodid mid waa nooca oranjiga midna waa baluug madowxigeen ah midda oranjiga ah waa warqadda lagu dooranayo xubnaha baarlamaanka doorashadiisa guud ee labada kun iyo kow iyo tobanka midda baluugga madowxigeenka ah waa warqadda doorashada ee aftiqaadka woodka doorashada guud m m b waa habka doorashada baarlamaanka aan wakhtigan isticmaalno woodo kasta waxa uu leeyahay wood xisbi iyo wood degmo woodkaada xisbiga waxaa loogu talagalay doorashada xisbiga siyaasadeed ee aad dooranayso woodkan waxa uu guud ahaan quseeyaa inta kursi oo xisbi kasta oo siyaasadeed uu ka helayo baarlamaanka woodkaada degmada waxaad ku dooranaysaa xildhibaanka aad doonayso inuu madalo degmada aad deggan tahay xildhibaanka ugu wooda badan ayaa ku guulaysanaya